ka dahay maanta gobolka qaybo ka mida weliba siiba waqooyigiisa intaan hubno sida luuq garbahaarey doolow dalal xaawo iyo ilaa dhulkaas la yidhaahdo biilhara era oo kenya ah dhulkaas oo dhan roob culus ayaa maanta ka dahay oo muddo saacadaha socday runtii gaadiidku iyo maaragtay waxa weeye socodkiina saamayn ku yeeshay